dhinaca kalena haaruun macruuf ayaa la xiriiray qareenka fu'aad yuusuf cali oo lagu magacaabo sakariye cabdulaahi oo isagu beeniyey eedaha ka yimid dhinaca dowladda jabuuti waxaana ugu horreyntii weydiiyey xaaladda fu'aad yuusuf cali wallaahi horta anigu ah maaragtay qareenkii amba looyarkii fu'aad xaaladiisu waa xaalad aad aad uxun waxaad ka aragteen videohan shaashadaha la dhigay iyo maaragtay meeshan waxaan la yidhaahdo reso socioga la dhigay waad aragteen ninka nabarada ku yaala imika in dadkoodii hooyadii caruurtiisii cidna may arag ilaa imika marka aniga mar quda la kulmay bishii may saddex iyo tobankeedii ayaa igu dambeysay imika ben in ku dhaweeyaan cid aragta ma jirto dhibaatada waa la arkay maxkamaddu markaa waxay maanta la tiri ninkaasoo sharti darro ku xidan sanadii ku leeyahay in dhaktaro ay soo eegaan si loo dhigi karo dhaktarka amba aan la dhigin marka halkaasay arrintu socotaa xaaladda waad waay waxyaabahan ay ay ku sheegayaan ay leeyihiin dembigaasoo galna waa wax ka jira maaha de
nabara waxaad ka hadashay nabarada ku yaala nabaradaas markii aad aragtay may saddex iyo tobankeedii miyuu qabay xilligaas
aad mar horen oo raadiyo faransiiska ka hadlay ayaanu ka sheegay ninkaasi inuu nabaro waaweyn leeyahay alerihi leeyahay imikana way kasii dareen markaad ka aragteen videoga waad ka aragteen nabaradu intay la leeyihiin waa jidka oo dhan lagu idintusay marka maxkamadda saa daraaddeed baan u weydiistay ninkaas in dhakhtar la geeyo ama la sii daayo marka tiibaa walaa maxkamadda ilaa bisha sideed iyo tobankayga soo socota ayay go-aanka aan gaarinaa bay nagu leeyihiin dhakhtarna way mari marka waxaan u sheegayay in ninkaasi maanta ay maaragtay caafimaadkiisu uu khatar ku jiro waya laakiin nabarada la garanay nabaradaasi waxay ka yimaadeen anugu waa indhahaygan ku arkay dadkuna danjiday way ka arkeen waya marka alerjiga iyo nabarada intaan la soo xirin ka hor miyuu qabay mise waa wax xabsiga dhexdiisa kula dhashay
alerjiguna waa mid nabaraduna waa mid kale waa laba wax oo kale gaar alerjigu lahaa kuelku keenayso meeshu adaa kasta inay ahaad musqusha nin musqul ku xidhan wax walba way kusoo baxayaan nin jidkiisa ay taabanayso maxay ahayd barambaro jiir kanaa oo cunayso wax walba way ku dhacayaan marka nabarada markaad indhihiina idinku ku aragtiin nabaro alergiya maaha waxa la yaala waxay yihiin dhakhtarkaa sheegaya marka isaguna de markaa dhakhtarka laano isagaa sheegi doona nabaradaasi halkay ka yimaadeen laakiin nabaradaasi iyo dhibaatada haysataa maanta dhakhtar buu si deg dega ugu baahan yahay waaye dowladda jabuuti waxay ku eedeynaysaa inuu xiriir la lahaa eliteria inuu doonayo diyaarada inuu dhinaca ula goosto inuu aflagaadeeyo saraakiil ciidanka ka tirsan jawaabtaada
horta ugu horeysa mid baan idiin sheegayaa ay faanto inay faanto maaragtay bulshada jabuuti iyo dadka soomaaliyeed oo dhan waxa weeyaan nin cadaaladari iyo dhibaato ka cararaya waddanaan cadaalad tegin oo xooti kuma tegi karo eritrea eritrea wal waddan la tago maaha maanta isagaa dadkiisi gaadiin iyo dhibaato ku dilay marka nin cadaalad diidaya tegi kari maayo marka waxay kutusaysaa inay waxaas waxba ka jirin diyaarad buu la baxsanayaa eritrea tegaya eritrea muu tegin wuxuu tegay ethoobia ethoobia si sharci darra ayay jabuuti ugu soo dhigtay waa intaan odhan karan laakiin eritrea waa inay fahmeen dadku ninka isayaas afawarkii dhibaatadu dadkiisa ku haya dad kala tegi maayaan waddanka dadka jooga ayaa inay ka wada dareeraan doonaya marka halkaasi bay la waayeen dhibaatadaas waxay la eeganayaan ninka reer jabuutiya maaragtay markii cadaalad darrida diidaba waxay odhanayaan eritrea oo waddanka colkeyga ah amba cadowgeyga ah ayay la shaqaynayaan waxaas waxba kama jiraan waxba kama jiraan
ninkan markiisa hore maxaa kalifay inuu waddanka ka baxo ma wax gaara isaga ku dhacaa jirta mise duruufo kale waxa weeyaan horta waa wax ururay waxa weya ninka markii tacliin soo dhigtay uu soo noqday nin diyaaradaha kiciya pilota oo lagu yidhaahdo galoonna laguma siimayo diyaaradna ma kicinaysi ay saacadahaas uga wada marka wax ka weyn ma jirta cadaalad darradaasuu u qortay boqol arjiib uu qoray uu yidhi cadaalad darrada ha layga daayo marka inka sidaa lagu sameeyey ee weliba de laga gooyey mushaarad mu qaadanayo bishii ee toddoba caruura le ninkaa cihib isgaadhay iyo dhibaato isgaadhay ayaa carabibaa jirtay ugu macneeyena uuna ismacneeyey marka dadkaas waxaa keligii uma gaarahayn laakiin ninkaasi uu wuu diiday cadaalad darradaasi yidhi anoo dee san si dhaantaa ayaan isku dayayaa bu marka iminkana maanta waddankiisiba dib ugu soo celiyay si sharci darraa laakiin isdaafacadow dawladda jabuutina waa sidaan idiin sheegaya danteedu waxa weeya ninkaasay ay dibadda usoo dayso uu helo maaragtay freedomkiisa
weli aad ma lagu soo oogay oo eed si rasmi ah eed ma loogu soo oogay haddii lagu soo oogay maxay Eed- eed- maxay yihiin eedahaas eed ha eed eed waa waa kan ay leeyihiin wuxuu eh, wuxuu wuxuu bashaas u ahaa eritrea wuxuu doonay inuu diyaaradda la baxsado diyaaraddii buu dejadiyey eh, dadka reer jabuuti buu kicinayey eh, dhibaato ayuu ah, askarta ayuu ka dhex dhalinayey waxaasoo dhan waxba kama jiraan iyo cid kiciyeyna maaha maanta dadka reer jabuuti ee bulshada usoo baxay waa jiida ayay leeyihiin iyaku isaguna muu odhan ii soo baxa dadka reer jabuuti baa dowladkii markuu ka macneeyey ay ka dhegeysteen kaasadii iyo videogii ayay soo baxeen ee wax kale maaha marka eritrea iyo marmarsiyahan waa kuwaan maarata aqal gejinayn waa marka iyo qofka la doonayo hadi jeer wax lagu sheego oo ceeba ama dhibaato ah ama dembi ku sheega lama waayo miyaa la mudeeyey maxkamaddiisu goormay dhacaysaa
maxkamadda habeen iminka in saddex bilood ka badan buu gacanta dawladda jabuuti ku jiraa iyakaa siday doonaan ka yeelaya iminka ahaan waxa hadda xilligan loo qabto waa bisha sideed iyo tobankeeda sanaan ku jirno ninkaasina si dhakhtar degdeg uu u baahan yahay dhibaatooyinka ayay kamid tahay de waxaan isku dayeynaa inay noo soo dedejiyaan ayaan isku dayeynaa iminka ay ninkaa ay meesha ama dhakhtarka dhigaan ama dibadda ay dhigaan si isku daweyn karo isaga laakiin labaatankii abril haddii lasoo dhiibay weli labadii bilood ma buuxsamin saddex bilood weli ma gaadhin laba aga iyo waxay leeyihiin labaatankii abril ninkaa xiranna waxaa la keenay jabuuti bishii koob iyo tobankii oo waxyaabaha ay suudaanka in macnayn doonaan maxkamadda u macnayn doono marka wuxuu xidhan yahay jabuuti koob iyo tobankeedii abril cajaladdan isaga uu soo duubay ma cajalado kala Ah.
duwan oo laysku dhejiyeyba mise waa cajalad ee keliya cajalada uu isagu soo duubay waxa weeyaan wuxuu e- e- iminka de cajalada sidii lagu soo duubay garan mayno dawladda jabuuti iyo jeelka iyagaa gacanta ku haysa marka iyaka u taallaa halkaa ankeedka iyo maaragtay dababaadista ay ka furayaan laakiin maanta waxay taasi inay tustay dadka bini-aadanka ah ee reer jabuuti amba soomaaliya oo dhan ee maanta ka wada hadlaysa qof bini-aadan oo musqul laga xidhayo dul fadhiya kaniis ay reer jabuuti yidhahdaan ayay arkeen marka iminka dhibaatada eh, dhibaatadaasa xoog laakiin anagu waxaan leenahay dawladda jabuuti danteeda maaha ninkaa iska soo deyso qareen sakariye cabdulaahi oo u warramaya haaruun macruuf ayuu ahaa halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga e v o a